kaysaska socoshadooda kayska sidaa la socotaan maxkamadaha darajada koowaad oo annaga maaragtay aniga aan maamulo iyo darajada labaadba darajada koowaad oo isugu jira degmooyin ilaa toban iyo afar degmo hadda maxkamado u furan iyo gobolkii banaadir maxkamadda gobolka dhammaan dacwadahaas markay kasoo dhammaadaan ee darajada koowaad waxay yimaadaan ayagoo muwaadinka waxaa u furan rafcaan inuu kasoo qaato xukunadaas marka rafcaanka uu soo qaato amba degmaha ha kasoo qaato amba maxkamadda gobol ha kasoo qaato wuxuu yimaadaa maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir islamarkaa waxaa keyskiisii gal ayaa loo furaa ijraa-aadkaa la marsiiyaa maamulkii anaa laii keenaa aniga ayaa markaa garsooro u calaameeyo oo inuu galkaas galo anoo fiirinaya kiiska culeyskiisa iyo xajmigiisa iyo garsooraha inta khibrad uu leeyahay iyo waayo aragnimadiisa marka kaysas se u kala culusiyi saasa ugu meelayna waya marka waxyaabaha ugu badan ee aad qabataan kiisaska ugu badan idin soo gaara maxay
sida caadatan hadda mushkiladda ugu weyn oo dalka ka jirta waxay tahay kiisaska dhulalka ku saabsan ayaa ugu badan inta badan oo maxkamadaha darajada koowaadna culeys ku ah darajada labaadna sidoo kaleeta ayagana culeyska ugu badan ay qaadaan kaysaska dhulalka quseeyo marka kiisaskaasa ugu badan haddaa weydiisay badnaansho ahaan way jiraan marka waxaa kaloo jira cabashooyin oo aan ka jawaabna kays aan ahayn cabashooyinkaas oo awoodda guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka ka mida oo laga cabanaayo masalan maxkamad degmo oo kalo maxkamad gobol oo kalo amba garsooro gobol amba garsooro degmo laga cabanayo amba kaaliye howlwadeen shaqaalaha darajada koowaad iyo labaad laga cabanayo amba case uu garsoorahayo siduu u socodsiinaya habraaciisa qareenno ka xumaadoo kale inay inay cabasho keenaan cabashadaasoo kale culayskeeda hab maamul anay isaarantaha inaan ka jawaabo waya marka xukunada aad soo saartaan dabcadada is qabsanaya oo kala garsoortaan qofbaa wax yeelanaya qofna wixiibuu weynaya ma fulaan badana implementation ma lahan saasoo idin kula eedeeyaan dhaqangalka see yeeshaan see u dhaqangelisaan
su-aashaa i weydiisay waa su-aal aada muhiim u ah waxaa jirta annaga mas-uuliyadda dowladda ee noo igmatay xuduudeeda waxay ku eg tahay dhaqan inaa shuruucda dalka qoran ay maaragtay masdarka koowaadna uu yahay shareecada islaamka qawaaniinta kale xeerarka kale oo qoran oo maamulka oo dacwadaha lagu wada iyo habraacyada in aan annaga dhaqan gelino dhaqangelintaas oo ah inaan dabaqno oo maalan dacwaddii go-aan aan ka soo saarno darajadii koowaad go-aanay ka soo saartay degmo amba gobol maxkamadda rafcaankaa la yimid go-aan aa laga soo saaray amba amar marmar qaar xukun lagama soo saaro amar dacwadaha ka soo baxayo maalan nin wax leh iyo ninaan wax lahayn oo dukumenti cad nin wato iyo ninaan waxba wadanin oo iska socdo ayaa maaragtay waxay imaan karaan maxkamaddii maxkamaddii marka go-aan ma istaahilo in laga gaaro arrinka noocaasa xukun in laga gaaro ma istaahilo waxaa la soo saaraa amar oo ku socdo qofkii oo la dhahayo oo inaa meesha ka tagtaa hadduu dhul yahay inaa dhulkii dadow iska wareejisaa muddo kooban ayadoo loo qabanayo awaamirtaas marka ayadoo la raacayo qodo maaragtay qodobada maaragtay sharciga ee ku qoran xeerka habka madaniga ayaa loo loo sameeya habraacaas ayadoo loo marayo markii qofki uu ka hor uu diido inuu u hogaansamo amarkii garsooraha ayaa waxaa meesha ka dhalanaya ciqaab oo ah in amar lasoo saaro booliiska loo dirayo in qofkii laga insixaabiyo meesha laga saaro xukunkiina sidii oo kale asana markuu soo dhammaado hore lagama markii go-aanka la gaaro hore lagama waxay hadduu go-aan caadi yahay qaraar yahay toban iyo shan maalmood rafcaan qaanuunka ku qoran inuu leeyahay rafcaan u furan qofka maalintuu qaatay ka bilaabanayso maalintuu soo baxay ma ah hadduu maalintuu qaatay shan iyo toban beri ayaa ugu haystaa qaraar hadday tahay haddii xukun tahayne wuxuu haystaa maalintuu qaatay laga bilaabo soddon maalmood uu rafcaanku qaadan karo taa waxaa loo yeelay in la ilaaliyo xuquuqda qofka wax tabanaa markii ay marka waxaas dhan soo dhammaadaan oo qofkii rafcaan qaadan waaya amba uu qaato oo laga sii xukumo ilaa maxkamad sare maxkamad sare wax ma fuliso maxkamadda rafcaankana wax ma fuliso waxaa lagu soo celiyaa maxkamadda darajada koowaad maxkamadda uu ka bilowday sometimes waxaa laga yaaba maxkamadaha dacwooyin ka bilowdo rafcaan amba dacwooyin ka bilowdo maxkamad sare inay jiraan marka waxaa marka jirayso in maxkamaddii fulintii ay qorto ay u dirto hay-addii fulinta oo booliiska u xilsaaran booliiska gaar ahaan booliiska booliiska markii loo diro booliiskia marka wuxuu sameeyaa marka ijraa-aadkii fulintii oo maaragtay xagga ayaga ciidanimada ku qorneyd research iyo waxyaaba noocaas waxa daahinaya marka waxay tahay marxalad adagu dalka soo maray sidaas la socono hub aruurin iyo in dadkii weli dadkii shacabka weli boqolkiiba boqol hubkii lama wada aruurinno seef ma ahan marka waxaa laga yaabaa hub sharci darre eh in ay dadkii qarsanayaan booliiska marka intuunan fulinta aadin sida muuqato assessment iyo waxyaaba noocaas u sameeya qiimeenu meesha ka sameeyaa meel la tagi kara ma tahay maxaa ka imaan karo dhacdooyin badanaa jira oo lagu dad isaga hor yimideen oo lagu dhammaaday marka annagana marka waa u garaabeynaa laakiin daahista waxa keenaya waxay tahay duruufaha uu dalka ku jiro iyo maaragtay awooddii oo weli sidii la rabay waxaad tiri afar iyo toban degmo ayay hadda shaqeeyaan ka- maxkamadahooda muqdishona waa toddoba iyo toban saddexda kale maxaa ku hadhacay Een, marka hadda imaanayay afar iyo tobankaas degmo ayaa shaqaynayay Een, waxaan qorsheynaynaa inaan saddexdaas degmo kale ku darno Een, degmooyinka hadda oo maaragtay een, aan maxkamadda lahayn waa boondheere shibis iyo degmada kaxda boondheere waxay ku xawileed oo oo xilligii sidaad bara xataa ma lahayn waa maaragtay dowladdii dhexe xilligii naga burburtay waaga hore oo sagaashankii waxay ku xawilan tahay shangaaniya maaragtay dacwadaheeda qaadaan shibis oo kale cabdicasiis ay- hadda cabdicasiis naftirkeeda mar dhowaa loo sameeyey cabdicasiis ay ku xawilan tahay oo maaragtay dacwadaheeda ay dadka aadaan degmada hadda culayska ugu badan uu ka jiro oo hadda een, aanan soo gaari karin degmada ugu sukeysa dharkinley oo dhul gaab oo dhul weyn u dhexeeyo oo gaadiidta xumana ay ka jirto waa degmada kaxda oo hadda nooga imaanaysa cabashooyin xagga qoysaska isqaqabsigooda maxkamadda degmada marka awooddeeda waxay tahay inay xaliso arrimaha qoyska ninka iyo xaaskiisa isqabsada ilmihii iyo caruurtii oo la dayacay oo maaragtay in laga ninkii uu soo dacwoodo oo amba naag- qofki dumarka ahayd xaaska ay soo dacwooto ee, ka gaabinta mas-uuliyadda laisku dacweeyey saddex sano xukun ee, ciqaabta ka yar iyo ganaaxyada saddexda kun ka yar dacwadahaas ayay gashaa marka iyo dacwadaha dhaxalka intay rabaan ha gaaraan marka baahi weynaa meesha ka jirto priority noo kale leeyihiin hadda degmadaasa ugu horeyso kuwa kalena markay xarumo diyaariyaan degmada sida noo sheegeen hadda xafiisyo kumeel gaar ah ay diyaariyeen Een, marka kuwa kalena waa la gaarsiin doonaa siyaasadeenna ayay ku jirtaa oo maaragtay Way- eh, way- ka gobol ahaan gudoomiye waan kusoo gabagabeyn doonaa qaybaha dambe soo gaara wareysiga waxaa dhacday eh, sida saraakiil baarlamaanka ka mid ay sheegeen oo ambassador kitten taraal golaha ammaanka qaramada uu ka sheegay dad aad idinku wax u xukmiseen inay leeyihiin in haddana laga dacweeyo dhulka al-shabaab ay maamulaan oo al-shabaab qofkii shalay idinka aad ahdeen wax ma lihdeen ayagana yidhahdeen waxbaad leedahay ama aad xukun ku kala bedelnaataan kii idinkii aad waxbaad leedaha dhahdeenna wixii uu dhaqan geli waayo waa idinku u dhaqan geli weysaan al-shabaabna dhaqan xukunadoodii muqdisho ay ka dhaqan galaan dadka noocaas hee yeesha Eh, eh, eh, waxaa waxaan filaa eh, mas- eh, keys- keysaska noocaasa wax walba waxay ku xiran yihiin securityka horta markii securityka boqolkiiba eh, t- sagaashan boqolkiiba boqol wax laga qabto oo dalka guud ahaan wax laga qabto ayaa waxaa waxaa fududaanayso in wax walba la fuliyo waxaa laga yaabaa dhul ku yaallo meel ay